أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faareebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah koox jawaasiis ah oo u shaqaynaya sirdoonnada cadowga oo saacadihii la soo dhaafay lagu toogtay fagaara ku yaalla degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose boqolaal dadweyne muslimiin ah oo ka qayb galay goobtaasi uu xukunka ka dhacayay iyo qaadiga oo faahfaahiyey xukunkii maxkamadda ka soo baxay barnaamijka ayaad si faahfaahsan ugu maqli doontaan inshaa allah qodobadeenna kale waxaa ka mid ah weerarka miin ah oo khasaare badan uu ka soo gaaray saliibiyiinta kenya oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato wararkii ugu dambeeyey iyo faahfaahinnada soo baxaya ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale caawa waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa dowladda siliibiyadda ah ee etoobiya oo sheegtay inay xidhayso xuduudaha ay la wadaagto soomaaliya iyo suudaan haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan warbixin aan idinkugu soo gudbin doonno waxaan sidoo kale caawa faafreebka ku soo qaadan doonnaa kamiin ka dhacay hiiraan oo dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka degmada buula barde barnaamijkan ku soo qaadan doonnaa falaqayn aan ku samayn doonno howlgalladii ugu dambeeyey waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aksa iyo xubintii iyo hadalahaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa koox jawaasiis ah oo u shaqaynaya sirdoonnada cadowga ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu toogtay fagaare ku yaalla degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose shan ka mid a jawaasiista ayaa fagaaraha lagu toogtay waxaana ka soo qayb galay boqolaal dadweyne muslimiin ah oo rag iyo dumar isugu jiray qaadiga maxkamadda ayaa fagaarahaasi xukunkii maxkamadda ka soo baxay ka jeediyey
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أما بعد ujeeddo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad cali xasan cusmaan da'diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta soomaaliya intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cali xasan cusmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista murtadiinta ee nisa waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin magaciisa iga qariyey kana tirsan nisa siduu asaga ii sheegay waana ka aqbalay kadib shaqooyin ayuu ii diray waxaana ka mid ahaa kow inaan u soo gudbiyo dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta ee ku wajahan baar sanguuni iyo birta dheer waxaan mar u gudbiyey weerar ku wajahnaa baar sanguuni labo wuxuu wax iga weydiiyey meelaha la geeyo ama laga helo gaadiidka dagaalka ee mujaahidiinta waxaana u gudbiyey intii aan helay saddex sidoo kale wuxuu iga dalbaday nambarrada muhaajiriinta waxaana u gudbiyey hal nambar afar waxaan u gudbiyey oo kale xog ku saabsan jabhadaha jubbooyinka iyo aagaga ay ku kala aadan yihiin shan wuxuu iga wareystay qaar ka mid ah maxaabiista iyaga laga haayo ee u xidhan xarakada waxaan u sheegay inay sidii u xidhan yihiin anigoo shaqadaas ku jira ayaa la isoo qabtay eedaysanaha labaad ismaaciil cabdiraxmaan cumar loo yaqaano fu'aad da'diisuna tahay afartan iyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeeyo sirdoonka ciidanka kenya ee loo yaqaano k d f iyo sirdoonka maraykanka ee c i a intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane ismaaciil cabdiraxmaan cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isoo wacay nin aan isgaran jirnay wuxuuna igu yidhi xaggeed joogtaa waxaan ku dhahay waxaan joogaa goobaha mujaahidiinta ay maamulaan kadib wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ku waafaqay wuxuuna ii diray shaqooyin fara badan sida soo aruurinta xogaha mujaahidiinta lambarradooda guryahooda magacyadooda iyo in aan shareexooyin dhigo meelaha ay ku sugan yihiin shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah waxaan u gudbiyey lambarrada toban iyo toddoba qof oo ka tirsan mujaahidiinta waxay ii soo dhiibeen shareexooyin gaaraya ilaa saddex iyo toban xabbo oo aan ku kala qeybiyey sida tan kow laba xabbo waxaan u diray nin aan shaqaalaysiiyey wuxuuna meel u geliyey rag ku aadanaa laamiga waana la duqeeyey labo saddex shariixo waxaan u diray nin kale oo ka tirsan shabakadayda kuna sugnaa buule xaaji wuxuuna geliyey meel bartilmaameed ahayd waana la duqeeyey saddex hal xabbana waxaan u diray nin kale oo isla annaga naga tirsan wuxuuna dhigay meel u dhoweyd goob ay ku sugnaayeen rag mujaahidiin ah waana la duqeeyey afar hal xabbo waxaan geliyey guri jajaba dhanka waddada caashaneero waana la duqeeyey shan hal xabbo waxaan dhigay guri ku yaallo meel u dhow koontaroolka kismaayo waana la duqeeyey lix laba xabbo waxaan u dhiibay nin aan isla shaqayno wuxuuna dhigay garaash ku yaallo dhanka boosteejyada kismaayo waana la duqeeyey toddobo laba xabbo oo kale waxaan ku tuuray guri laba qol oo ku yaallo magaalada jilib gaar ahaan xaafadda masjidka cuhmaan bin cafaan waana la duqeeyey siddeed laba xabbo oo u dembaysay waxaan u dhiibay nin kale wuxuuna geeyey meel aan ku tuhmaynay rag mujaahidiin ah duqayntana way dhacday intaa kadib waxaa ila soo xidhiiray nin ka tirsan sirdoonka kenya iyo maraykanka ahaana saaxiibkay hore oo xeebta aan iskala shaqayn jirnay wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo wuxuuna iga dalbay inaan isla shaqayno oo aan u soo raadiyo nambarrada mujaahidiinta iyo wixii macluumaad loo baahdo waana ka qaatay kadib waxaan u gudbiyey lambarrada ilaa lix qof oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag aan badnayn anigoo hooshaas ku jira ayaa la isoo qabtay eedaysanaha saddexaad maxamed xasan axmed oo loo yaqaano ajnebi da'diisuna tahay labaatan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay murtadiinta jubbaland una qaabilsan macluumaadka intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed xasan axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waan ka mid ahaa waxaana ku biiray labada kun iyo toban iyo lixdii aakhirkeeda waxaana ka tirsanahay guutada joorre ee ku aadan wayaanta waxaana ku soo shaqeeyey qaabab kala duwan sida sirdoonnimo istaafnimo jabhadnimo dagaallana waan ka qayb qaatay waxaana la i qabtay anigoo ku howlan shaqadaas oo xaafaddayda soo aaday eedaysanaha afaraad moxamed kimani jeremaya oo loo yaqaano yuusuf roogo da'diisuna tahay soddon iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo kenya intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane moxamed kimani jeremaya wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax inaan la shaqaynayay sirdoonka kenya iyo maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ka mid ah saraakiisha u shaqayso c i eda iyo kenya waana ka aqbalay shaqooyinka aan u qabtay inta aan joogay kenya waxaa ka mid ahaa kow waxaan bixiyey macluumaadka afartan iyo afar dhallinyaro muslimiin ah kuwaasoo laga qabtay masjidka muusa kadibna waxaa lagu xidhay xabsiga shimo laatewa labo waxaan gudbiyey macluumaad ku saabsan walaal lagu magacaabo saalim basiimba iyo asxaabtiisa kadibna waa la wada dilay saddex waxaan gudbiyey xogta nin lagu magacaabo abuunusayba balse wuu soo hijrooday kadibna soomaaliya ayuu ku shahiiday afar waxaan gudbiyey xog ku saabsan sheekh makabuuri asagana markii dambe waa la dilay intaas kadib waxaa la ii soo diray soomaaliya ujeedka shaqadana wuxuu ahaa inaan xog uu soo gudbiyo dhanka mujaahidiinta iyo inaan muhaajiriinta tashkiiliyo si ay jihaadka uga tagaan kadibna dalalkooda uga laabtaan markaan soomaaliya imid sarkaalkii aan ku xidhnaa wuxuu igu xidhiiriyey nin kale oo ka tirsan a t b u asaga ayaana wada shaqayn la bilaabay waxaan dhowr qof ku tashkiiliyey inay jihaadka isaga tagaan waxaan dhowr qof ku tashkiiliyey inay jihaadka isaga tagaan wayna tageen macluumaadka aan bixiyey waxaa ka mid ah kow waxaan gudbiyey macluumaad ku saabsan dhowr jabhadood oo ku kala aadan jubbooyinka iyo kenya mid walba waxaan ka gudbiyey xog dhammaystiran sida goobaha ay deggan yihiin magacyada umrada heesta lambarradooda iyo tiradooda inta aan heli karay labo dhanka muhaajiriinta waxaan ka gudbiyey ilaa afar qof xogtooda shaqada ay hayaan iyo lambarradooda qaar anigoo hooshaas ku jira ayaa la isoo qabtay muddada aan ku jiray basaasnimadan waa lix sano iyo bar eedaysanaha shanaad farxaan cumar sheekh warsame da'diisuna tahay afartan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista la shaqaysa kenya intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane farxaan cumar sheekh warsame wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan is aragnay niman aan isnaqaanno waxayna ii soo bandhigeen inaan la shaqaysanno ciidamada kenya ee loo yaqaano afduubta waana ka aqbalay kadib waxaa wajeer inooga yimid nin la shaqeeya ciidamada kenya ee afduubta wuxuuna noo sheegay in nalooga baahan yahay xogta al-shabaab waxaana kala qaadanay shaqadii kadib waxaan bilaabay xog aruurin waxaana farmuuqay ilaa toddoba nin oo muslimiin ah waxaana ku sheegay inay al-shabaab la shaqeeyaan dhammaantoodana waa la afduubay sidoo kale waxaan raacay maalin ciidamada kenya oo duulaan ku ahaa meel lagu sheegay al-shabaab hawdka ayayna soo duqeeyeen kadibna waa la soo laabtay dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag kadibna waa la isoo xidhay muddada aan la shaqaynayay waa hal sano xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوق سقنا ذي قرال وبالله التوفيق قدنا وحان فلنينا حكم كان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar kamiin ah oo khasaare badan uu ka soo gaaray saliibiyiinta kenya kaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato wararkii ugu dambeeyey ee kamiinkaasi iyo sidoo kale weerar kale oo ka dhacay duleedka degmada buulaberde waxaa inoo soo koobaya oo caawa faafreebka igala qaybgeli doona walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow haya maxamuud bal faahfaahin naga sii howlgalladii ugu dambeeyey jasaaka allaahu kheyran walaalka faysal mahad soomaali bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciidamada mujaahidiintu waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allah kuwaasi oo ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee kuwas jira gumeysiga saliibiyadda kenya howlgalladan waxaa lagu laayay cadow allah isugu jira murtadiin iyo kufaar haddaynu ka hormarna dhanka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta ayaa waxay maanta ka dhaceen duleedka degmada buulaburte ee dhanka bari ee wilaayada hiiraan dagaaladan dhowr jeer ayaa lagu jebiyey cadowga allah iyagoona dusha loo saariyey khasaare culus oo naf iyo maal ah ilaa iminka intaan xaqiijinay dhimashadu waa sagaal askari murtadiin ah kuwaasi oo shan ka mid ah ay cadowga allah uga carareen goobtii dagaalka uu ka dhacay dhaawacu waa ilaa iyo toddoba askari oo murtadiin ah murtadiinta lagu dilay dagaalka maanta ka dhacay duleedka buulaburte waxaa kamid ah murtad lagu magacaabi jiray cumar baryare oo askari murtad ahaa iyo sidoo kale murtad kale oo lagu magacaabi jiray axmed bureed oo isaguna ahaa askari murtad ah ciidamada mujaahidiintu waxay dagaalada culus ee maanta lagu jibiyey murtadiinta kusoo qanimaysteen laba qori ee keyfoodhisamada ah iyo booshaskooda iyo rasaas kale dhanka galgaduud walaalka faysal ciidamada mujaahidiinta waxay maanta kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin oo ku socdaalaya deegaan lagu magacaabo wan iile oo ah deegaan u dhexeeya degmada aleer iyo deegaanka masigawaa ee wilaayada galgaduud kamiinka waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah kaasi oo laga furtay qorigii uu ku hubaysnaa walaalka faysal iminka haddaan aadna dhanka iyo mandheera oo kamid ah dhulalka muslimiinta ee kuwas jira gumaysiga saliibiyadda kenya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera dagaalka ayaa markii hore ku bilowday weerar dhabagal ah ama kamiin loo dhigay korneeya saliibiyiinta kenya ah oo ku socdaalayay halka loo yaqaano waraha hareer jiira oo hoostaga degmada baanase ee gobolka mandheera kamiinka ayaa markii dambe isku bedel dagaal culus iyadoona allah fadligiisa khasaare culus saliibiyadda kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas inta la xaqiijiyey bakhtiga waa sagaal askari oo kufaarta kenya ah dhaawacu waa labaatan askari oo kufaarta kenya ah hub waa qaniimo sidoo kale saliibiyadda kenya waxay nolol dhigeeri ku leeyihiin ilaa iyo shan askari oo kamid aheed kolonyadii kamiinka loo dhigay ilaa iyo hadda meel kuma sheegaan bakhtiyana way ka waayeen dhaawacyada labaatankahana way ka waayeen marka ilaa iyo hadda meel ay ku sheegaan ma lahan oo ay ku jahwareysan yihiin nolol dhigeeri halkay ku xisaabin lahaayeen walaalka faysalo howlgalladan culus ee ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jiray gumaysiga saliibiyadda kenya waxay ku soo aadayaan xili maalmihii lasoo dhaafay howlgallo culus ciidamada mujaahidiintu ay fuliyeen kuwaas oo khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allah weerardaasi waxaa ka mid ah weerarkii maalmo ka hor ka dhacay ama khamiistii ka dhacay deegaanka buulo xaaji ee dhaca duleedka magaalada kismaayo iyadoona allah fadligiisa dagaalkaasi lagu dilay soddon iyo kow murtad oo ay saraakiil ku jiraan laguna dhaawacay toban iyo todoba murtad oo saraakiil ay ku jiraan iyadoona allah fadligiisa mujaahidiintu ay kusii qanimaysteen gaadiid cabdibilyaal ah oo qori ay saarayeen iyo hub kala duwan oo aan la socna maantaba in moosaal kataab ay bahisay sawirada weerarkaasi oo lagu arkayo bakhtiyada murtadiinta iyo qanaa'im kala duwan oo gaadiid cabdibilyaal ah qori ay saarayeen ay ku jiraan iyo sanado kale oo hub ahba sidoo kale maalmo ka hor ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorshaysan ay ka fuliyeen xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya gaar ahaan xadbeenaadka wiilaa saamiga ee jibada hoose ay la wadaagta dhulalka muslimiinta ee ku hoos jiray saliibiyadda kenya gumaysigeeda dagaalkaasi oo ah kamiin waxay mujaahidiinta u dhigeen korniyo saliibiyiinta kenya oo ku socdaaliyay inta udhexeysa deegaanada kaambooni iyo sariiraha waxaana allah fadligiisa kamiinkaasi lagu dilay saddex askari kufaarta kenyaatiga ah halka lagu dhaawacay sideed kale oo isla kufaarta kenyaatiga maalmihina soo dhaafay allah mahadiisa waxaa sare u kacayay dhiigbaxa ku soconaya cadowga allah ee si soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta iyadoona khasaaraha cadowga allah la gaarsiinaya ee xiriirka noqdayna ay daawo iyo shifo u noqdeen qulubta dadka muslimiinta ah waxaan allah subxaana wa tacaala ka rajeynaynaa in sanadkan cusub oo hadda inoo socda oo caawa aan ka qaadanayno habeenkiisii sideedaad inooga dhiga sanadkii furashada lana arka guud ahaan gobolada dalka soomaaliya oo ra-yada tawxiidku ay ka babanaysa iyo jihaadkii bariga afrika oo sii bulaalay oo dhul hor leh sii gaaray wamaa daalika cala allahi bicasiis
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta oo aan ku soo qaadanno dhacdooyinka ugu waaweyn gobollada dalka iyo dibaddiisa maahir maxamed ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka waxaa barta gelinkii dambe ee maanta lagu faafiyey xogta weerar kamiin ah oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo wanile oo u dhexeeya degmada ceeldheer iyo deegaanka masegawaay kaasi oo lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah iyadoona laga khaniimaystay qorigii uu sitay markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda itoobiya oo sheegtay in ay xirayso xuduudaha ay la wadaagto soomaaliya iyo suudaan mas-uul sare oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale sheegay inay ka go-an tahay dhaqangelinta waxa uu ugu yeeray is-afgaradkii dhex maray jamhuuriyadda somalilan iyo itoobiya madaxa isgaarsiinta xafiiska abiy axmed ayaa u sheegay wakaaladda arab world press in adis ababa iyo hargeysa ay ka shaqaynayaan sidii dhaqangal loogu bedeli lahaa m o u gii ay abiy axmed iyo muuse biixi kala saxiixdeen horaantii sanadkan wuxuu carabaabay in ciidamada dowladda itoobiya la faray in isbuucyada soo socda ay xiraan dhammaan xuduudaha waddanka inta ay socoto xafladda lagu saxiixayo heshiiskan xabashida u suurtagelinaya in ay saldhig badeed ka samaysato geeska qaaradda afrika mas-uulkan ka tirsan dowladda itoobiya ayaa tibaaxay in socdaalkii uu abiy axmed isbuuci lasoo dhaafay ku tagay magaalada boort suudaan uu genaraal al burhaan ku wargeliyey in uu xiri doono xuduudaha maalmaha ay dhacayso xafladda lagu dhaqangelinayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee dhex maray muuse biixi iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya dhinaca kale taliya ku-xigeenka ciidanka milatariga xabashida ayaa gaaray deegaano ka tirsan dhulka gumaysiga ku jira ee soomaali galbeed gaar ahaan degmooyinka kulaalaa xuduud beenaadyada kumanaan ka tirsan ciidamada itoobiya ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay kasoo tallaabayay xuduud beenaadka diyaargarowgan ay itoobiyaanku wadaan ayaa imaanaya xilli uu fashilmay kulankii ka dhacay magaalada ankara bishii lasoo dhaafay markan walaalka faysalow waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay mid ka mid ah warbixinada ku daabacan waxay ka hadlaysaa kumanaan qaxooti suudaneys ah oo ku nool kayn u dhow xuduudka itoobiya uu la wadaago suudaan kuwaasi oo kasoo barakacay weeraro maleeshiya maxalli ah ay ku qaadeen xeryo qaxooti oo ay qaramada midoobay maamusho maleeshiyaadkan ayaa dhac u geystay qaxootiga iyaga oo ku kacay falal kufsi iyo qafaal isugu jira ugu yaraan toddoba kun oo qof ayaa isaga cararay xerooyinka halka saddex kunna ay ku sugan yihiin kaynta halkaasoo ay ku nool yihiin duurjoogta sida waraabaha iyo xamaaratada markan walaalka faysalow waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan kasoo qaadanaynaa kenya oo sheegtay in saraakiil looga dilay gobolka mandheera booliiska dowladda kaafirada ah ee kenya ayaa ka hadlay weerar culus oo ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolka mandheera ee dhulka n f d ee kenya xooga ku haysato warbixin uu soo saaray booliiska silibiyiinta kenya ayaa lagu sheegay in ugu yaraan afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee loo yaqaan special operation group lagu dilay weerarka kamiinka ah ee ka dhacay waraha hareer jiira ee hoostaga degmada baanisa ee ka tirsan gobolka mandheera lix sarkaal oo kale oo ka tirsan ciidamadooda gaarka ah ayay sheegeen in lagu dhaawacay howlgalkan barakaysan ee dhabagalka ah waxay sidoo kale saraakiisha boolisku sheegeen inay nolol iyo geeri ku la-yihiin shan sarkaal oo kale ciidamada siliibiyiinta kenya ee weerarkan lagu beegsaday ee magacooda loo soo gaabiyo s o g ayaa ah koox hoos tagta ilaalada xuduudaha kenya waxaana ciidankan loo xilsaaray sugidda ammaanka xuduudbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan kasoo qaadanaynaa askari ka tirsan ciidamada uganda oo geeriyooday isagoo tababar ku jira askariga dhintay ayaa lagu magacaabaa cabdalla bija waxaana uu ku dhintay saldhig ciidan oo ku yaal degmada tororo halkaas oo uu ka socday tababar ciidan oo la siinayo xubnaha cusub ee kusoo biiraya ciidamada warbaahinta dalka uganda ayaa shaaca ka qaaday in askariga dhintay uu qeyb ka ahaa ciidamo cusub oo ay qorteen milatariga dalka kuwaasi oo la siinayay tababaro een lagu kala xulayo een askarta u gudbi karta marxaladaha sare ee barashada culumta askariga askariga geeriyooday ayaa dhintay xili uu ordayey masaafo dhan afar kilomitir waxaana mar qura istaagay wadnaha taasi oo keentay in durba uu goobta ku geeriyoodo الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socda gurmad raashin qaybin ah oo wilaayada gada ay ka samaysay deegaano ka mid a wilaayadaasi balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda suhayb cabdulaahi ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin cadowga allah saacadihii lasoo dhaafay duqiimo arxan darra ah oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan afar boqol oo ruux ayuu ka fuliyey xaafado ka tirsan magaalada khaza faysalow duqaymaha maanta waxa ay beegsadeen xaafadda khan yunis khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in ilaa shan saaruuq lagu beegsaday teendhooyin ay degganaayeen dad barakacyaal ah oo isaga soo barakacay xaafadaha kale ay dagaaladu ka socdaan ilaa toddobaatan iyo kow ruux ayay wasaaradda caafimaadka magaalada khaza waxay xaqiijisay inay ku shahiideen duqaymihii ka dhacay isla xaafadda khan yunis cisbitaalada magaalada khaza ayaa la geeyey dhaawacyada dadka shuhadada ah aan sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetkana waxay ahaayeen kuwo aad looga murugoodo oo waxaa la arkayey dadka shuhadada ah oo meedadkoodu ay waddooyinka tuban yihiin sidoo kale faysalow cisbitaalada qaar ee dhaawacyada la geeyey ayaa awood u yeelan waayey inay qaabilaan sababo ku aadan qalabka caafimaadka oo gabaabsi ka ah khidaaca maadaama bilo xiriir ah uusan soo gelin wax qalab caafimaad ah xaafadda khan yunis oo keliya ma ahan n goobaha duqaymaha ay ka dhaceen sidoo kale cadowgu wuxuu duqaymuhu xushnimo uu ka geystay mukhayamka ashaadi ee dhaca galbeedka magaalada khaza ilaa toddoba iyo toban ruux oo filistiiniyiin ah ayaa iyagana la xaqiijinayaa in iyagana ay ku shahiideen kooxaha muqaawamada filistiin duqaymahan cadowtooyo ee lagu xasuuqay dadka shacabka ah bayaanaad ayay ka soo saareen waxa ay ku eedeeyeen maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka inay yihiin cidda sida rasmiga ah uga dambaysa weerarkani maadaama maraykanka uu yahay cidda yuhuudda ku hubaynaysa sawaariikhda uu ku xasuuqayo dadkan abriyada ah waxa ay sheegeen in dhiigga dadka shuhadada ah meel cidlaha huusan dhici doonin islamarkaana ay u argudi doonaan aan markii halkaa kaga soo gudubno een duqaymaha cadowtooyo ee magaalada khaza dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay muqaawamadu waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga mid ka mid ah howlgalladaas waxaa lagu beegsaday kolonyo ka tirsan ciidanka sahaynada oo ku socdaalayay bariga magaalada rafax ilaa saddex taangiyo oo nooca meerkafaha loo yaqaano ayay muqaawamadu beegsadeen iyadoo ay jiraan khasaare kale oo cadowga halkaasi lagu gaarsiiyey sidoo kale gaadiidka cagafcagafta ee inta badan laga horreysiiyo taangiyada ayay muqaawamadu iyaguna beegsadeen si gaar ah nuuca loo yaqaano d sagaal khadiifada alyaasiin boqol iyo shan ayaana lagu beegsaday dab xogan ayaana ka kacay sida lagu xaqiijiyey warka ka soo baxay ee muqaawamada howlgalladii fariidka ahaa ee maanta cadowga lagu beegsaday waxay sidoo kale ka dhaceen xaafadda talul hawa gaadiidka gaashaaman ee ciidanka yuhuudda ee loo yaqaano nuuca hamarka loo yaqaano ayay muqaawamadu ku beegsadeen khadiifadda r b g sidoo kalena waxaa xigay iska horimaad foolkafool ah oo cadowga iyo dagaalyahanada falastiiniyiinta ah ee dhex maray goob ay sidoo kale gabaad ka dhigteen ciidanka sahaynada oo ku taalla bariga magaalada rafax ayay muqaawamadu beegsadeen khasaare isugu jira een dhibasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay een warbaahinta kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay iyagana waxa ay faafiyeen muuqaalo kala duwan oo lagu soo bandhigay howlgallada ay fulinayaan mid ka mid ah muuqaaladaas waxaa ka soo muuqanaya weerar duqaymo ah oo ay ku qaadayaan fadhiisame cadowgu uu ku sugan yahay iyo sidoo kale weerar lagu beegsanayo gaadiidka kala duwan ee ciidanka sahaynada ee dagaalka ka wada xaafadaha kala duwan ee magaalada khaza een wararkii ugu dambeeyey ee xubinta filistiina halkaas ayaan caawa ku hakinayna
طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاملا waa hagaaga dhegaystayaal markanna wilaayada gado maamulka islaamiga ee wilaayada gado ayaa gurmad raashin qaybina u sameeyey qoysas fara badan oo muslimiin ah oo ka soo barakacay dagaalada xooggan ee ka soconaya degmada luuq ee wilaayada gado gurmadkan raashin qaybinta ah ayaa dadkaasi barakacayaasha loogu sameeyey deegaanka bashiiro ee hoostaga degmadaasi luuq haddaba qaar ka mid ah dadkaasi muslimiinta ah ee ka soo barakacay dagaalada ka dhacay degmada luuq ee gurmadkaasi raashin qaybinta ka faa'iidaystay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus waad mahadsantahay walaalka faysal maha soomaali ee waxaan ku suganay deegaanka bashiiro oo ah deegaan hoostaga degmada luuq kaasoo ay ku sugeen dad barakayaal oo kasoo barakacay degmadaasi iyadoon ay kasoo carareen dagaaladii u dhexeeyey maleeshiyaadka murtadiinta dadkan barakacayaasha ah ayaa waxay wilaaya islaamiga hirgado ee gaarsiisay gurmud raashiin ah intaanu goobta ku sugnaan ayaa waxaan waraysayo kala duwan la yeelanay qaar kamid dadkii gurmadka la gaarsiiyey bismillahi raxmaan raxiim waxaad noo bilowaysaa magacaad magacay faadma cali saaq aan yidhahdaa muslimiinta raashinka seedi haaf baris ee haaf sokor ee lamsadiilo saliid ee yar maxaa ugu duceynaysa mujaahidinta inta ilaahay gulsiyo garabsho gul alla saar luwa barakaca ku haayo guryaaga ilaha gubiga kotroori mbi umar meesha jooga bashiiro luugaa ku barakay haaf bariise haaf sokoree lamasadiilinanasi maxaa ugu duceynaysaa mujaahidinta doa inti ilaahay guuldeersiyo baraka alla siiyo yoonka do'aan reer luugaha ini guryaagano lagubigod dhar ee dhong mahagaadana inti ilaahay guuldeersiyo insha allaahu ilaahay keersiyoonka do'ayahay magacaada noo bilow maxay gudaclay saaqalidhabo luuga ka soo barakacay dajaf ma wadano waxa ilaahay ogi ma wadano markaan ilmaha la soo aragna galolna ma wadano waxa ilaahay gargaarka noo soo qaadantina noo kaana rabnaa bii waxa ku soo darsanayna ma jiro wax waxa karsanayna ma jiro maxaa lagu siyaa maanta hadda waxaa la isaga loor haaf sokor ah haaf bariisa laba sadiil saliid ah liisi muslimiin iyo ilaahay dartiisa noogu soo qaada mar keera u rajinayna hadda ilaahay yiri iyo nooy warwaago salaamu calaykum calaykum salaam magacaad noo bilow iday ibrahim dowmadeedan aliyare luugaha ku barakay war ana wadada male iyaal oo galnyala kahay mesa diili biila ka galada oo buraash ee wadada mayba geeg mahad unku hay ulmaado oo oo ilaahay dartiisan socota raashinna nasiidi gargaarna nasiidi ilaa hata bii ku sugahayna yee anka mahad eliyaan ilaahay anka mahad eliyaan ulmaada saata galangnii hayta oo wal noolole nasiidi wal kale una gabna malee hataa gogolka jiifadaana malee ayee teendhado hiridaana malee ulmaadaas ilaahay an mahad eliyaan hatan ulmaada wali nasiidi anku mahad eliyaan mujaahiliinta eh oo ilaahay dartiisan socot tanga warkay eh waan gartay aa waan gartay aday soo barkici mar gaaladaana soo barakacida murtadiina isdagaashi gaaladaana soo barakacisa waxaana dhamay waa gaalada murtadiin dhexdeedan xabadaasaan oga soo cararnay annaga maataan aan xabadna ma ridaynin warkaana waa kaas bashiiraan ku soo barakacnay afar habeenna luugi dhexdaanan ku soo jiri waa soo lugaynaayay ayaalaan soo rarray kareeta ma wadanin kareetadii waa la iga gubay waxaan iga haysta male dameerihii ayagoo meesha iskaga xirxiran baan naf oga soo cararay xabad oga soo cararay aqalkaydana asagoo dab lagu daaray kureedka markaan soo fuulay waa u jeedi raashinka lagu siiyey maxaa waaye loor bari es ah loor sokor ah laba saddehala saliid ah aa ulmadana siisay qof kasta yaan ugu mahadcelinaynaa ilaahay dartiis ayadana gargaar allah ka siiya annagana gargaar waana siisee habiibi manuur Deegaanka.
hadda bashiiraa joog ilaahay aan ku mahadayno muslimiinta yaa meeshaan loor bariida ay iloor sokore laba sadaal seesi saliid ah yaa nagu gargaarta nin waxaa golol ah dhar ah waxay idal waa lagu soo arari ilaahay mahadtii saasaa gaabay cabdille maxamed waxaa ka soo kacnay barakaan luuq abow aqalkan laha gubi deertaan laha gubi kareetyana noo gubi dameerana noo gubi sila akanoolaana sadahaalan harang nootaan qaadan ulmada raashinkaatana seediyaanka mahadseagaan ilaahay bilarkasiya ilaahay mahad eliyaan ulmada hata gargaarku helni saxraroodaada roogroog gogolna hataan nijaasana odmaha usun saasanahay intaasi kadib idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waraysatay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abow anas saad arkaysaba safarkeenna wuxuu isugu jiray laba qodob qodob koowaad oo ah nimanka murtadiyiinta dadka muslimiinta ahee soomaaliyeed dhibaatada ay u daysteen iyo barakaca iyo xabadda iyo waxaa weyaan guryaha ay ka gubeen iyo wax dhibaato ay u daysteen ayagoo habdhaq ah oo cararayo oo naftooda la baxsanayo markaanu aragnay ayaa waxaanu go'aansannay inaan la gaarna biyo iyo baad wixii garaankeenna ah waadnu arkaysahay maanta waa ayagii oo uun gacanta mujaahidiinta ay wax ka soo gaareen waxna loo qaybinayo ahdaabteenna koowaad taasay ahayd tan labaad waxay ahayd dadka maadaama cadowga uu arrinta gadaalka riixayo ee aysan ahayn colaad u dhexaysa qabaa'ilada saddexdae hadda la sheegay reer macallaweyne iyo reer gabaanweyn iyo reer xasan gaashireedle inaysan u dhexaynin colaadda qabaa'iladaas aan soo sheegnay ee ay tahay waxaa weeyaan colaad u dhexayso murtadiinta dhexdooda taasoo ah mid ayaga ay mashruuc ku raadsanayaan gaaladana waxaa weyan ay dawada ka riixayso ilaahay fadligii waxaa noo suuro gashay inaan dadkii la hadalno makaanadii ay deganaayeen ay ku sugnaadaan barankac iyo dhibaatadana ay joojiyaan walaalnimadadana ay ilaaliyaan labadaas qodob ayaa ugu muhiimsaneed safarkeena jazaak allahu khayran ya cazam waxaan la soconnaa dagaalkan iyo sidaad sheegtay maleeshiyaadka murtadiinta inay hurinayaan oo dhan qabiil ay u bedelayaan idinka markaa fariintiina ku wajahan oo hadda aa wadaan oo idii qorshaysan ka wilaay ahaan maxay tahay
annaga fariinteenna koowaad waxaa weeyaan mu'miniintu waa walaalo dadkan waa dad muslimiina wada dhashay ehel ah wada degan dawda wada cabo deriska iyo dabka uu ka dhexeeyo waxaannu leenahay wixii dad muslimiin ka dhexeeyaa ka dhexeeyo inama almu'minuuna ikhwa walaalnimadaasaa ka dhexayso tii ayadaheed ka dhexaysay unbaan ku ta'kiidinaynaa ama aan waxaa weeyaan ku boorinaynaa inay iskula noolaadaan nimankan murtadiyiinta waxaa weeyaan xaabada shidaayana aysan ku kahtoomin waxyaalaha ay wadaan annaga hadafkeenna iyo ummadda waxaan rabnay inaan ku qancina taa weeyaan jazaak allah khayran
ugu dambeyn alwaali fariintaada marka ugu dambayso oo ummadda muslimiinta guud ahaan aada dhehayso iyo dardaarankaada aad kula dardaarmi lahay dadka muslimiinta ku dhegaysanaya caalamka maxaa ka mid ah waayahay casaamow saad og tahaybo maalmaha waxaa soo ifbaxayay murtadiyiinta inay meel kasta dabka shidayaan hadda waxaa uun juhdigooda noqday inaa dad kaloo muslimiin ah ay waxaa weeyaan dabka ayaga ay ku jiraan ay ku shidaan waxaan ugu baaqaynaa madda ummadda muslimiinta guud ahaan inaysan marna ku qancin gaalnimada ay wadaan nimankan murtadiyiinta ah inaysan marna ku qaldoomin abaabulka ay wadaane ah in qabaa'iladan la gaalaysiiyo ama ayaga hub la siigu dhiibo waxaad og tihiin ummaddan inay ka soo daashay dagaal qabiil markii harkii shareecada islaamka hooskeeda la harsaday dadka muslimiintana kitaabka ilaah ay kula baxeen waad ogtihiin waad barwaaqowdeen ilaahayna wou idiin nimceeyey nin weliba xaq lahayn xaqiisa wuu helay ninkii xaq lagu lahayn xaqii wuu laga qaaday sidaas ayna ummadda nolosheedii aakhariyateedii adduunya ku soo laabatay waxaan ugu idinku baaqaynaa guud ahaan in waxyaalaha laydinka raadinayay ah gaalnimada iyo diinna ceybka iyo quranka inaad marna ku qaldoomin ee aad danihiinna garataan haddaadna diin wax u taraynin inaad jahaadaynin inaad danihiinna garataan unbaa idin dhihi lahay soomaalida guud ahaan gaar ahaan dadka gobolka gada ku nool waad aragtaa nimcooyinka ilaahay idinku galaday subxaanahu watacaala oo ah madarkii aan soo dhaafnay sanadka ilaahay siduu noo siiyey iyo barwaaqada iyo cawska dabka lagala baqayo nimcooyinka i saarsaaran ku shukriya ilaahay subxaanahu watacaala haddaan ku shukri weyna nicamkiisa cadaab iyo inqaabaa ka imaanayso allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay lain shakartum la'ziidanakum walain kafartum in cadaabi lashadiid cadaabkaas ilaahay uu subxaanahu watacaalaa ku goodiyey yuusan ugu dhicin aan ka digtoonaanno dhagarta cadowga aan jihaadno jihaadkaa lagu cisoobaa ummadda waxaanu leeyahay gacmaha isqabsada walaalnimadiina muujiyo hubkeennana waxaa weeyaan inaad cadu ku dishaan mooyaane muslin ha ku dilina ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala garab istaaga dadka aan alnool nahay ean dhex joogn intaa unbaan dhihi lahay axsaan wajza waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب